deegaanka bacadweyne ee koonfurta mudug iyo weliba ku jaran baahiyi shalgadiisimoon kooreyan biyaraan dhinaga caafimaadka walbarshilaan iyo haano kala welibana dadka deegaankiyo sheeganaa in baahiyaal kun iyo tobada ayan yooyin haano muddo badan hajareen balse wallonkugobana haano kumida bulshada deegaanka bacadweyne iyo weliba iyo kuwarbiyanaa baahiyo ku jara deegaanka iyoona sheegeen inay codsadayaan in adeegyada asaasiga deegaanka lankuyargeliya wax nala kala qabto innaga oo odayaashii salaadiintii iyo degmadii iyo wixii dhammaa joogna waxaan soo gudbinaynaa burbur badan oo dagaallo badan oo kala gedisan nagu soo gaaray degmada bacdweyne ee dhibaatooyinka hadda ku yaallana in la arkaan rabnaa waxna nala kala qabto sida degmada sida isbitaalka sida bacadcelinta sida guriga hooyooyinkoo bannaan sida haddii alkuura suuqa meel kasta oo qayb dadweyne ah way maran tahay way haddii alburbur baa ku yaalla in nala kala qayb qaato oo dowladda federaalka nagala qayb qaadato oo degmada dowladda haddii alla kuu ranya galmudug nagala qayb qaadato oo cid kasta oo ay qusaysaa nagala qayb qaadato intaasaan codsanaynaa baahidaasu bara badan bay ku taallaa meeshaan degmo weeye degmadaas bacadweyne baraha hoos yimaadoo dhan baahidaasu la qaba waxaan rabnaa in la arko waxaan rabnaa wax in nala kala qabto waxaan doonaynaa oo codsanaynaa oo dowladdeenna ka codsanaynaa in naloo soo gurmado wax naloo qabtaan codsanaynaa
baahiyahaas waxaa ka mid a degmadan waxay u baahan tahay in degmo asaasiga laga dhigo oo degmo afayso noqone degmo sharciyana ay noqoto sidana lakugu sharciyo awal madaxweyne uuna yidhi degmadan waxaa la haystaa u yidhi maalihii hoostegay barihii hoostegay sida shabeelloobo kale cimaamadoo kale hadda waxaan rajeynaynaa inay intaasba ay xor yihiin degmadana toddobiiy toban magaalo hoos timaada dhammaantood waa xor waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha galmudug maamuladii ka horeeyey dhammaantood anaga degmo af ayna siiyeen broseskooda degmada sharcigan ayagoo dhammaystirin uu midka saaxilla ka dhacay waxaan rajeynaynaa oo aan madaxweynaha ka rajeynaynaa broseskii degmada sharciga isagoona marin inuu saxiilka ka degin waxaana ka codsanaya reer bacdweyne dhammaantood dhalinyarada iyo odayaasha iyo gabdhaha iyo culmaduunka dhammaantood ka codsanayaan wiil degmadan u dhashay ama reer bacadweyne ama wadankaana oo xafiis dowla ka shaqaynayo oo ay dowladda galmudug ay geysatay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha oo ugu sarreeya dowladda galmudug dhaliishaasaan qabnaa haddaan aan nahay reer bacadweyne ama dhammaantood wixii bacadweyne ku abtirsadaba waxaan ka codsanaynaa baahidaas gaarkaa aan qabno in nala ka saaro anagoo ah waxaana ka codsanaya gudoomiyaha dhalnaya degmada bacadweyne oo afkooda ku hadlaya ku hadlaaya magaca gabdhaha degmada bacadweyne dhaliisha u badan oo ka jirta maamooyinka hadda markay foolanayaan oo kale gaalkacyaa la geeyaa isbitaal ma lahan biyo ma lahan koronto ma lahan marka waxaa codsanaynaa sida u dhaqsiyaha badan in naloogu qabta cabashadanada